kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada inaga dhegeysanaysaa maanta waxaa inoo suurta gashay inaan qadka telefoonka ku tigsano guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulle yuusuf isaga oo ku sugan degmada wallaweyn cabdifataax kusoo dhawo dafed media waa ku dhawahay madan adaa sime laakiin waa ku mahad celinayaa adiga iyo maaragtay mediaha dafeed maaragtay media waa idin mahad celinaya si gaar iyo si guudba cabdifataax warbixin kooban noo sii xaalada guud ee degmada wallaweyn bismillah horta mahadsantaa yaasiin xaalka daafeed isku degaya walbidhah mati jiro haddii xaal amni ato haddii ato maynu dhahay xaalka oo oo oo oo horumarka iyo walaagaas iyo dhanka kale maaragta ato laakiinse meel meel oo weekbond iska jira iska jira haddii ato mayna dhahay caafimaadka haddii ato mayna dhahay waxbarashada haddii ato amniga meel meel oo weekbond iska jira iska jira isbaarooyin jidka isku yaalaan dhibaatadaas isku jirta sidii hore me isbaarada tal alankoo cusub had masheena taliyaaga hanuun dadaaluu haaye marka insha allah meesha jiyaana marka inka damboyto meel inka felinayto inaad seeto isbaarooyinkaas la qaado dadkana nabadgelyo jidkaas ka maraa marka koowaad cabdifataax wafdiga adi hogaamiyo hayt mee qofood ya ka kooban wafdigaan ani hogaamiyo haayo may ka koobanaa maamulka gobolka talis taliskii qaybta booliska gobolka mayla dhahe taliska degmada maamulka degmada hore iyo kan cusubba mayla dhahe taliyaha nabad sugida cusbaada degmada sili magacaadii run ahaantii xaal isbedel iyo ku jir iyo dhaqdhaqaaq iyo ciidankii degan degmada iyo deegaankaba oo howlgallo suugiyo hayaan oo isbedelo suugiyo hayaan marka koowaad capacity show inaan la la dhamaysiiyo in degmada ka filnaadaan magaalada inta yaraan kadibna haddana tuulooyinka tartiib tartiib loogu gudubo amnisha la sugo isbaarooyinka yaa lagu wareegiyo iyo howlaasaa dareebtay caafimaad cabdifatax eed eed yaan mahadsantahay wa raba inaan walka warsado xaalada caafimaad sida una la socono degmada wallaweyn lamadan beri way aad iyo aad aan ka jiray waleeraw shuban biyood oo ilmo badan yaa isbitaalka yaalan marka arrimogaas wal inka sheegi korta yeen ha jirta yaasiinow arrintaas jirta shuban biyood kanuun degmada soo rididii dad badan soo rididii adi qiyaas ahaan dad ilaa lix ilaa toddoba qofna inta aan ka warhayo indhimatay marka inka yar dad dad oo boqol kor indhaafa iyo laka badbaadiyey m c h-ka degmada oo hanuun maaragtay culaas ka jiri iyaa la furi diblin furi run ahaantii intaasna ay ka mahad celiyaan websiteka dafed dot com iyo dhammaan dafed media qaybiya qayb qaybiyaal shal duwan yaan ka mahad celiyaan run ahaantii dadka ka baraarujiyey oo meelii oo warbaahintana ogta adiga meelii oo xogaara bucfi ka jiro laakiin tilmaamaase si dawladda ama nidaamka meelaas ka jiro inka baraarugaan oo maaragtay insuubiyaan mayla dhahee horumarka deegaanka insuubiyaan oo maaragtay maaragtay dib inka howlgeliyaan edkii la howlgeliyey dhalinyaro m c edka dadka howlgeliyey maadaama waktiga hore uy hirinayeen dadka hadda furi oo howlgeliyay wal ninka sheeg korta ayo ha niyo dhalinyaro aqoon-yahano e oo barshona dalka roogaan khaasatan magaalada roogaan barsho xamar roogaan barshona dibadda roogaan oo niseedeen oo jaadkoo beesa ku ururiyeen oo fii sabiilillahi inbasadeen in ummadaas ilahay walinka qobado walaagi lintaro korne lintaro iyaa mayla dhahee iyaa niseetay oo wananta magac dheeriyaan rajo development organization rooliyo laba shal lama qeyb iyo ka shal dhikeen markaan meelaseedi oo waraysadii oo idin sheegeen qaybnimay waa m c h iyo roogte oo dadkii la sheeno iyo badbaadiyo hayte oo suuragal noqotay in m c h la sheeno qaybnimay waa xaafadooga fog fog oo maaragtay degmada ah oo suuragala wayto in meela la jeeyo iyo inbahayaan heeroyaalkaas iyo dadka sika badbaadiyayaan lan walba hesho inkseedayaan meelaalkaas laadasi inksurayaan kastay aad iyo aad yaan kasi wal ninka sheegi korta hay-adaho kale oo meel ka shaqeeyaan sida warda oo kale may dadkan haaya may kasubiyan meel wallahi warda marmo weydiine laakiinse hay-adda hadii inka xoogan oo wal badbaadiyo hayta hay-addaas rajo waaye kulley wardana meela xafiisaasi lata rooste hay-adayaal kale sida muslim aid rogan laakiinse run ahaantii madaxada shubanbiyoodkun ololaashee iyo walqobadshe may iskulaha hay-adun la dhaha rajo iyaa iskule dadaalshin iyaa iskule run ahaantina may mudaashay dadka dhanna inaa kalsooni geliyeen cabdifatax way kaloo jirta eedo badan oo shacbiga haka jeedo degmadaas wallaweyn u yahay injeediyo hayaan xildhibaanada deegaankan dhaladeen marka wal oo uyi oo qabadoo hayaan jirta arrimahooda la xiriira hadda shaban biyoodka meela ka socdo iyo dhibaatooyinka shacbiga ee degmada walwan iyo hadda ka jiraan xildhibaanada oo oo oo maamulka dowladda federaalka ka jiraan wal uyi ka qasub yahan meela jirta hadda ha e ha ha sax waaye jirta wal hadda daawadan dadka laka daawayo haayo xildhibaanada iyo suxub aadeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed suxub aadeen iyo may la dhahe iyo wal iyo bershona hadda may uu sheegaayo faleediyaalka may dhamaaday xarigyaalka faleediyaalka dhamaaday intaamaha boqol oo xarigyaal iyo siladari jason isku diinay iyo xildhibaanadii iyo raggi iska maaragtay isku seedeen iyo bees isku dareen marka run ahaanta daawadan lakadaawayo hayo dadka mayba lama ishan qaybsanta xooga iyo aqoonta ma dhiigoohayo rajo daawadana may sheenay xildhibaanada oo deegaanka isuku jeedaan iyaa sheeneen iyo lanka iyo ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka eh oo run ahaantii video oo iskaaladayaan oo run ahaantii aada u dadaalayaan iyaa sheeneen run ahaantii marar badan eedan soojeediya isku jirtay laakiin hadda tan run ahaantii dadaaleen oo hadda may dhax koreen tan anigaa ku warqaba ku eedlacayaan maadaama adi ka tirsanta maamulka gobolka shabeellaha hoose islamarkaana adi ka hayto jego aada muhiima ma oo dhinaca dhaqaalaha eh maamulka gobolka shabeellaha hoose may ka qabada uusan ka shay arrimooda hadda oo dhibaatada meel ka suran ee degmada walaweyn ka suran wallaahi may ku warqabta yaasiino maamulka gobolka allo sahla hoyliis ahaytii lankii reegi jirin hadda ku warqabta iyo xaalshiisa wal i maamulaayi hadda maamul maaragtay gudoomiye cusubasheeni kulley may rijaayaan inaa isbedel meel ku dhiyo oo may la dhahe xagga maamulka maaragtay shaliintiisa in hayne xagga waxqabadkana inaa isbedel iyo rajeeyaane haddii ilaah raalli ku yeelo marka kulley dadaalshiya wadna hadda inaa maaragtay dadkaasi si in xataa garab inkajeysiga lahayni ka maamul gobol ahaan in maaragtay dadkaasi walaagi laga kaalmeeyo kor laga kaalmeeyo may hadda inkuguina walaagi ina ka dadaalna in hay-adaha caalamiga iyo kulli iyo media sikajeedina dadkunsi walinkaqabada lahayo run ahaantii dadka reer daafeed ma ogta dad tuugsadaa ma e run ahaantii dad dadaalaayo oo shaqaysadaa waaye oo dad badanaaba maaragtay dadka walweydiisa ma e walaagii kadhidhimana may la fadeesay amba walaagii degdeg ho koy sidaas weligiyoodkin oo kale oo run ahaantii madharka ilaahay sheeni maaragtay linsamabeeyaaw in maaragtay ku dhaladi maaragtay laakiin haddana may rijayaane in ilaahay maaragtay haddana caafimaad sheeno insha allah maamulka gobolkale kulley insha allah ana gudbiyey hadda gobontoora xisbihin gudbiyey in baasaa dhibkaas ku jiro markii kulley ma in sheegay in maalmaha soo socda afgeeshadiis weel dhagi doono ka maamul gobol ahaan iyo guud ahaan maaragta maamulada degmooyinka baahidii jirta la gudbiyi doono mayl hay-ado badan hadda mayl sheegaayo daafeedsi kufoolayaan oo bershoosi ila warameen bershoo gudoomiyaha degmada xiriirsi la suudiyeen mayl insha allah arrintaas la jirta run ahaantii qaasata media daafeed markii ii maaragtay baahidii dhibkaas jiro in maaragtay hay-adaha iska baraarugeen in meela mayka baahayo in walla ka qabado ma inka daranaa may sheegey ma inka daranaa shanjiyeedka dadka dhaladoo haaye magaalooyinka soomaaliya si aad ku warqabto may waa waagii hore naqshadeysanaayeen hadaysanaayeen dowladda military markii jirtay dowladda militariga ka dambeysay maaragtay hab oo kulli isla jaan qaada iyo direed lasuwadi hadda laakiin labaatan dhowr kun sano dowlad isku taag darma marna jirta marna dowlad ma jirna mooriyaalna isku roogtay wadanka may waa lan walba meel isfalo isku dhisid lanka lanko warta korshiya dhisid lanko buundo korshiya dhiside lan walba meel isfalaa isku dhiside maaragtay taas ayaa may shay magaaladii inaa wiinaato oo maaragtay meeli waraawi iyo kulli meeli diyaawi kashuumi jireen in la dhisido oo xaafada noqdaan marka may la fadeeyo in halo meelo waro e oo maaragtay maaragtay weyn oo magaalada kameefata oo wasaqda biyaha iyo walaaga kulliga kashuumaan iyo la fade runahaanti in halo la qodo tan inka muhiimsan taas waaye taasna may sheeni doontaa hadi roob magaalada maaragtay kooyo inaa biyaha wasaqda magaalada infadheene kubahaan oo waroogaas galaan biyooga inaa isheeni doonto kasay gudoomiye eed iyo eed yaan mahad kiimahad celiya